ani waxaan in keena waxyaalo yar oo gabdhaha looga taragalay iyo gabdha wiilasha yuudka midda koowaad dhallinyarada aaway halkan soo istaagaysay dhallinyarada waxaan in wadaa teentayaal teent waa ka siinaa sooma macal kursiyaal waxaan rabaa faadamo jeexow mar labaad markii ku soo noqoto sarmaan waxaan rabaa teenta faadamo jeexow ku qoranta inta halkan liidhiga idinkaa iska leh ku ganacsada wixii m c a u taagan wixii diin akhrisanaaya cid walbo sarmaan joogta iyo tarbajaha laga kiraysto horena ha loo socdo soo shaqa abuur maaha mise qasab waa inaan xafiis ka shaqayno marka midda labaad waxaan in keenay dadkii beeraha qabi waxaan u keenay bampyaashan waa generata mise bamp inta sida loo yaqaan aniga waxaan ku wareejinaa odayaashii tiimkii ila shaqaynayay idinka cidcid jifo jifo wixii beer qaba u kala qaybsanaya haysan waxaa kaloon keena amreelayaashan hoosiyadan waa u jeednaa sooma hoosiyadan waxaa iskale maamudhinkii ku ganacsanayay sarmaan marka waxaan rabaa ayagana ina lala gaaro oo la siiyo oo ay gabadhooda kusoo xasuustaan ani intaasaan ugu baxayaa waxaa kaloon wadnaa raashiin oo dadka abaarta looga taragalay marka walaalkeen p s-ka iyo p s ismaaciil iyo axmedaa ka hadli doona arrimaha kale oo lii sheegay insha allah madarasada iyo pendembiilka ilaah hadduu dhaha anaa inla soo hadlaaya anaana war ingu soo celinaa